May 13th. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban xiriirka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com duur wanaagsan dhegaystayaal ibidkiinba meel kastoo aad joogtaan waa maalin arbacaa bisha abrilna ay ku beegan tahay saddex iyo toban sanadka laba kun labaiyo labaatan afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah muddo sannada kadib dilkii guddoomiyihii ururka dhallinyarada gobolka hiiraan oo dhallinyarada gobolkaasi ay doorteen guddoomiye cusub waxayna kalahayaa natiijooyinka sida soo socoto hal cod wuu naga hallaabay toddoba cod waxaa helay cabdiraxmaan cumar maxamed cabdi muumin cilmin wuxuu helay labaatan iyo saddex cod sidaa daraaddeed waxaa guddoomiyaha saddexda sane soo socota ah guddoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka hiiraan cabdi muumin cilmi cabdixiish
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xaaladda nololeed ee dhallinyarada ku dhaqan gobolka dikhil ee dalka jibuuti sida barnaamijka intuu socdana waxaanan ka marnayn kaalmaha khasiidooyinka bishan barakaysan ramadaan aan idinkugu talagelnay iyo dabcan ciyaarihii intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada todoba qof oo raydah ayaa la sheegay in duqaymaha ruushka oo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ka geystay gobolka kharkiif ee waqooyiga dalkaasi ukraine ay ku dhinteen ilaa iyo toddobadaasi qof oo la sheegay in meelo kala gedisan ay joogeen sida uu arbacada maanta sheegay guddoomiyaha gobolkaasi labaiyo labaatan qof oo raydah oo ay ku jiraan saddex caruur ah ayaa sidoo kale ku dhaawacmay duqaymaha gobolkaasi ka dhacay toddoba qofna waxaa la sheegayaa inay dhinteen dadka dhintay waxaa ku jira wiil laba sano jir ah oo ku dhaawacmay duqaymo maalmo ka hor ku dhintay duqaymo maalmo ka hor ka dhacay halkaasi kaasoo la sheegay inuu ku dhintay cisbitaalka gudoomiyaha gobolkaasi oleg zaynagubov ayaa waxa uu intaasi ku daray in duqaymaha ruushka ay yihiin kuwa aan loo aabayeelin ruushka ayaa sii wada dagaalka uu ku hayo waddanka ay dariska yihiin ee ukraine dab la hubaysan ayaa afar iyo labaatan qof ku dishay laba weerar oo ka dhacay bartamaha gobolka benue ee waddanka nigeria gudoomiyaha gobolkaasi ayaa arbacada maanta sheegay iyadoo rabshadaha ay geysanayaan kooxo dambiiliyaal oo aada hubaysan ay kusii kordhayaan gobolkaas oo idil isku dhacyada dhulka iyo biyaha ee u dhexeeya xoola dhaqatada reer guuraaga iyo beeraleyda deegaanka ayaa ku badan gobolka benue balse labadii sano ee lasoo dhaafay xiisad beeleed ayaa noqotay mid sii dhimanaysay iyadoo kooxaha burcadda ahi ee deegaanka loo yaqaano laga yaqaano tuulooyinka ay bilaabeen inay dadka dhacaan afduubtaan islamar ahaantaasina ay kufsi ka geystaan xoolo dhaqato la tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin fulani ayaa soo weeraray deegaanka waxaana goobta ay ku dileen siddeed qof sida uu sheegay guddoomiyaha sida uu sheegay afhayeenka dowladda hoose ee benu nathaniel ecur waxa uu intaasi ku daray in tiro kale ay ku dhaawacmeen weeraradaasi ay kooxda soo qaaday ekyur ayaa sheegay in weerarada ay dhaceen gelinkii dambe isniinta halka booliisku ay sheegeen in weerarka uu dhacay abbaara kowda iyo barka subaxnimo talaadadii warkii dunida dhegeystayaal waan gayntaa door wanaagsan dhegeystayaal ramadaan wanaagsan ayaan idin leenahay halka aad ka dhegeysanaysaan warkaasina waa v o a aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aan idinkugu hayo ururka dhallinyarada gobolka hiiraan ayaa guddoomiye cusub u doortay cabdi muumin cilmi cabdixiish kaas oo bedelaya guddoomiyihii ururkaasi oo ku dhowaad sanad ka hor lagu dilay maqaayad ku dhex taala magaalada beledweyn oo kooxo hubaysanay dilkiisa geysteen warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a ee magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane doorashadan oo ay ku loolameen laba musharax oo isu soo taagay xilka guddoonka ururka dhallinyarada gobolka hiiraan ayaa waxaa ku guulaystay cabdi muumin cilmi cabdixiish kadib markii uu helay saddex iyo labaatan cod halka musharaxii la tartamayay ee cabdiraxmaan cumar maxamed uu isna helay toddoba cod doorashada waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan maamulka gobolka hiiraan taliska ciidanka booliska beledweyne ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale gudoomiyaha guddiga doorashada guddoonka ururka dhallinyarada gobolka hiiraan cabdikariin jimcaale xalane ayaa waxa uu ku dhawaaqay natiijada sida codeynta ay u dhacday qabashada kursiga ugu sarreeya ururka dhallinyarada gobolka hiiraan kaas oo ay ku tartamayeen laba guddoomiye laba dhallinyaro ah oo u tartamaya jagada ugu sarreysa dhallinyarada gobolka hiiraan oo kale ahaa cabdiraxmaan cumar maxamed iyo cabdimuumin cilmi waxayna kale ahayd natiijooyinka sida soo socoto hal cod wuu naga hallaabay toddoba cod waxaa helay cabdiraxmaan cumar maxamed cabdi muumin cilmin waxuu helay labaatan iyo saddex cod sidaa daraaddeed waxaa guddoomiyaha saddexda sane soo socoto ah guddoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka hiiraan cabdi muumin cilmi cabdixiish
cabdiraxmaan cumar maxamed oo ah musharaxii looga adkaaday doorashada ayaa waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay sida ay codeynta u dhacday waxaana uu hambalyo u diray guddoomiyaha cusub ee la doortay waxaan aada ugu faraxsanahay doorashada halkaan ka dhacday oo ahayd mid xor iyo xalaal ah oo ay is doorteen ururka dhallinyarada gobolka hiiraan waxaan u hambalyaynayaa guddoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka hiiraan cabdimuumin cilmi waxaana aada ugu mahadcelinayaa ergada sharafta leh intii codkooda isiisay iyo intii aan codkooda isiininba guddoomiyaha cusub ee ururka dhallinyarada gobolka hiiraan cabdi muumin cilmi ayaa waxa uu sheegay in uu ka shaqayn doono sidii loo mideyn lahaa dhallinyarada gobolka islamarkaana ay door muhiima uga qaadan lahaayeen horumarka gobolka run ahaantii waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo inaan si hufan uga adeegi doono bulshada reer hiiraan guud ahaan iyo gaar ahaanba runtii anigu ma ahi qof hadda tababaranayo ee horey waxaan ugu soo shaqeeyey ururada bulshada rayidka ah sida aad wada og tihiin reer badweyne ay og yihiin inaan ka soo shaqeeyey ururkii midnimada hiiraan xeelal kala duwanna waxaan ka soo qabtay maamul goboleedka hirshabeelle oo aad ka garanaysaan guddoomiyihii degmada maxaas iyo afhayeenkii gobolka waxaan rabaa inaan halkan ka ballan qaado inaan qaban doono hadduu ilahay raalli ka dhigo inaan mar walba aan ku shaqayn doono volonteer inaan ka shaqayn doono nadaafadda iyo bilicda bilic soo saarka ee magaaladeenna degmooyinkeenna gobolka hiiraan inaan ka shaqayn doono haddii ay duruuf abaara ay timaado inaan ummadda aan u qaban doono insha allah intii karaamkay ah ee dadaal ee ku saabsan hadba baahidii ee markaas bulshadooda ay qabaan inaan ka shaqayn doono wax walba oo horumar u ah bulshada reer hiiraan inaan qayb lixaadle aan ka qaadan doono isdhexgalka bulshada guddoomiyaha arrimaha bulshada gobolka hiiraan cali cismaan xuseen oo goobjoog ka ahaa ayaa waxa uu sheegay in dhallinyarada looga baahan yahay inay midoobaan si wax looga qabto duruufaha ka jira gobolka hiiraan waxaan rabnaa marka wanaagga ururkaas iyo guddoomiyaha uu sameeyey inay saamayso waddamada dariska gobolka dhexdiisa dagaalaa ka jira khilaafaad baa ka jira abaaraha ka jira xaalad adag baa ka jira soo maaha si loo gudbo dhexdeen stability iyo xasilooni iyo is-aaminaad iyo isjeceyl iyo wada noolaansho waa inay naga dhexaysaa gobollada tusaaleahaan inta galgaduud baa inaga darisa xagga shabeellaha dhexe inagala darisa xagga tusaaleahaan baa iyo boqol baa inagala darisa waxaas micnaha wanaageenna sida anagu waxlaa u dhaqmayno marka anagu wanaageen dhexdeena ku dhaqanno oo transparansiga iyo ishufnaanta iyo is-aamino dhexdeena ka soo muuqato yaa gobollada kaleetana gaari kartaa laakiin haddii inagu dhexdeena weli suxul isku hayno weli dhexdeena anagu waxa la yidhaahdo hoos isku dhigayno discriminationka dhexdeena ka jiro wanaageenna ma gaari karo si wanaageena u gaaro oo halkan aan la shaqayno kolley guushiis waa ugu hambalyaynaynaa hambali cabdixiisho kusoo dhawoo meeshan waa gobolka hiiraan dadkaagii oo ku jecel waxa la gobolkaa oo ku jecel waa rajaynaya insha allah in dhammaan gobolladana tagi doonto sidoo kale ninka la tartamaya isaguna waa lagama guulaysan ee waa la wada guulaystaan leeyahay mar iyo mar labaad meel saddexaad waxaa idin leeyahay waa mahadsan tihiin koob iyo labaatankii bishii juun laba kun koob iyo labaatan ayay ahayd markii kooxo hubaysan ay ku dileen xaafadda xaawataako guddoomiyihii ururka dhallinyarada gobolka hiiraan faarax cabdi cali faarax diir tan iyo xilligaasi ururka dhallinyarada gobolka hiiraan ma lahayn wax hoggaan ah xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
aad buu mahadsan yahay xuseen dhegeystayaal qodobo kale ayaa inoo soo socda balse aynu ku yara nasanno qhasiidadan aan idinkugu talagalnay bishan barakaysanee ramadaan
salka geed engegayo lacag kugu sabayo naftu ay ku sirantiyo sanahaba beeniyo waa surin adduunyadu sibiq lagu gudbaayo safarkuna ma dheere qof waliba sodcaalkaas ahayd uu xambaarto aakhiro sagleeya
soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqadaambidhaaf su'aasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqada
saaxiiba iyo ehel iilka markay ku seexshaan sowma ogid dhammaantood inay haddiiba kaa socon su-aashii qabriga iyo sowma ogid malaa'igoo seefa kuula yururaa inay kugu sugaayaan sidee baad cibaadada uga seexatayo saha lagu malaysaa sanka korugu taagtaa dembidhaaf su'aasho dembidhaaf su'aasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqada subxaaya qafaar subxaaya qafaar solonaaqiya mahasabkii nabiga naagaye dembidhaaf su'aasho dembidhaaf su'aasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqada subxaaya qafaar subxaaya qafaar solonaaqiya mahasabkii nabiga naagaye
salka geed engegayo lacag kugu sabayo naftu ay ku sirantiyo sanahaba beeniyo waa surin adduunyadu sibiq lagu gudbaayo safarkuna ma dheere qof waliba sodcaalkaas ahayd uu xambaarto aakhiro sagleeya dembidhaaf su'aasho dembidhaaf su'aasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqada dembidhaaf su'aasho dembidhaaf su'aasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqada
waa tahay halka idinkaga gudubno qhasiidadaasi aan idinkugu talagalnay bishan barakaysan ee ramadaan aynu ku soo laabano qodobada kale ee barnaamijka duurnimo ee dhallinyarada maanta aan idinku hayno gobolka dikhil ee dalka jabuuti waxa uu boqol iyo labaatan iyo laba kilomitir u jira caasimada dalkaasi ee jabuuti waana gobolka curudka u ah gobolada dalka jabuuti maadaama calankii ugu horreeyey markii xorriyadda ay qaateen jamhuuriyadda jabuuti halkaasi laga taagay waxaa ku dhaqan dadyaadu fara badan oo dhallinyaro ay sidoo kale u badan yihiin kuwaas oo noloshooda hadbe heerar kala gedisan ay joogto wariyaha v o a sagal siciid faarax ayaa la kulantay mid ka mid a dhallinyaradaasi oo lagu magacaabo ismaaciil muuse jaamac waxaana ay wax ka weydiisay xaaladda gobolka iyo guud ahaanba dhallinyarada gobolkaasi ku dhaqan waxaana uu ku warceliyey
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ku hadlaya afkii dhalinta oo magacayguna yahay ismaaciil muuse jaamac maxayah magaaladu waxay ku salaysan tahay waa midnimo xilligaa waa magaalo iminka jabuuti intii qoomadeedood ee ku nool laga dhex arki kara oo la taaban karana taasi oo anshaxaysa midnimo xilligaa midnimo la yidhaahana dee dhaqankiibaa haddana soo galaya dhowr dhaqan oo kala duwan xilligaa magaaladu waxaa la odhan karaa waa model magaalooyin kale way ka duwan tahay xilligaa waa kabitaalkii oo yar say jabuuti looga heli karo wax walba amba dad walba iyo marka waa midnimadii waxaa jooga qoomiyad walbaa degan dhaqan walbaa laga heli karaya soo qofka markuu dakhil tago hadduu xataa jabuuti kala arag sawir wuu ka haysan karayaa jabuuti waa taadee waxaan odhan karnaa waa run waa hadalka waa sidaa tiri n waxa weeyaan maanta jabuuti haddii uu doonayo qofku caasimadda saa looga helayo dad qoomiyad walba dhaqan walba luuqad walba dakhlina waa looga heli karaa taasi oo maanta dhallintu ay boqolkiiba afar iyo afar iyo lixdan ay tahay dhallin u badan tahay maanta magaaladii magaaladu hadday dhallin u badan tahayna dhallintaasi oo matalaysa dhowr dhowr qowmiyadood oo dhallintaa weliba ay ku salaysan tahay magaalada nimada waxaa lagu waxaa lagu yaqaana mid baa jirta beriye qaarkood dee dhaqankaa lagu aqoon dhaqanka hadday qumiyadaha kala duwan ay tahayba haddana isboortkii magaalo ku caanbaxdayna way tahay hadday tahay kubadda cagta weliba surtout waxaa ka soo baxay ekiib weyn oo aad loo garan karayo oo dikiil dikiil loo ohan jiray beriye qaarkood haddana waxaa soo raacda maxay ahayd atletismigii orodkii oo orodkuna haddana uu ka matelayo dadku had walba muruqooga maalaya dadkaasina isboortiifku uuna ka maqnayn mar walba subax kastoo joogtaa inay dee ay kula soo baxaan maxay muruqooga ay adhi raacaan waa noomaad baa la yidhaha anagoo afka dee gaaleed maar xilligaa af soomaali haddaanna xoola dhaqatadii iyo beeraleyna waa la israaciyadee marka dakhil waxaa laga helayaa xoolihii waxaa laga helayaa beerihii marka dadku maadaama ay xoolo raacdaan oo beero noqotaan waa dad dhisan jirkoodu dhisan yahay kubaddii marka uu isboortii kale way u fudaanaysaa maadaama hore u dhisnaa qof oo xoolihiina caanihiina waad ka cabtiin beertiin wixii kasoo baxay cuntaan dhinac dhinaca walba horta iminka magaaladayna haddii loo fiirsado magaalada dakhil dee qof waxaa la yidhi nin isfaaniyey waa ri isnoogtay inac isfaanino maahin laakiinse magaalada maanta haddii la taaban karayo waa magaalo taariikhle waa dad dad ka furfur ka furfuran dadka haddana ka fahmadoodu ay ka horeyn karto dhallin ahaan haddii la eego hadalkaas amuu nagu soo noqdaayo reer cali sabiix iyo dajoori ama xanaaqaan oo yidhahdaan may may dakhla annaguba idilmayd baana may wallaahi horta lama odhan karo inaan magaalo annagu dee horta curaddii baana magaaladu midnimadu waa magaaladii calanka lagu asaasay waxa weeyaan gobonimadana aday qayb libaax ka qaatay xilligaa waxa weeyaan waa meeshii maxay ahaydeen lagu caleema saarayna brezon waa curaddii tartamuu iska jiri karaa hadday xag beero tahay hadday xag isboort tahay ina dee la tartamana way qurux badan tahay tuulooba tuuladay maa laakiinse waxa weeyaan curaddii horta mudnaanta iyadaa leh xilligay mudnaanta ay leedahayna waxa weeyaan dhallinta nooc walban laga heri karo noorka iyo siidka de waa la kala baxo calsabiix waa waxa weeyaan dad dee dadka ku dhaqan waa model quraata noorkana waa dadka ku dhaqan waa model quraata haddii la eego majority laakiinse dakhil waa meel labadiiba laga heli karayo taabay dee ku caanbaxday ay kaga horreysaana waxaad joogtaa qomiyadda canfartaa degan soomaali baa degan waxaa laga helaya dhaqanka canfarta dhaqanka soomaalida carab haddii loo bahdo way joogaan luuqadihii waxaa lagu hadlaa luuqadaha waddanka looga hadlo dhan idinku mise luuqad baa ka hadashiin annagu haddaan iminka dee anigoo ismaaciila ka dhaqma soomaaliga waan ku hadlayaa waxaan ku hadlayaa afkii canfarka waxaana aan ku hadli karaa afkii faransiiska kaade waa laga simeeyey oo magaaladiiba waxa dee farta afka faransiiska lagu dhigtaa wadanka maarki luuqadii lagu shaqeynayo administrative oo dhan dee waxaa soo raacaysa iminka maxay ahayd haddii aan taaban karno inaa carabigiina aan isku daydaan aan isku dayno noqno xilligaa waxa weeyaan ciyaar dhaqameedka weli ma ka qayb gasheen ciyaar dhaqameed meel lagu ciyaari ma tagteen oo ma isku dadaan dhaqanka Ee, qoladii ugu horreysay ee cadmars waxayba ka abuurmatay waa magaaladii midnimada haddii dad la taaban karayaa jira haddii la taaba waxaa la taaban karayaa maydhane n waxaa ka mid a maxay ahaydan dhulku makaasi oday la ohan jiray jaamac muuse miicaad oo alla yarxamaka alla u naxariiso n odayo badanoo dee aad gobiyaa iyo dha- habdhaqameedba ciyaar tartamka kow bixi jiray baa jira ha beriye qaarkood Een, xilliga xagaago kale cimiladu waa see dakhil Een, cimilada haddii la eego dikhil waa labay u kala baxdaa dee marka maxay ahaydeen xagaagii iminka haddaan taaban karno dee waa magaalo ay kelimahaageegu ay magaalada caasimada ay ka yar qabowda dee taa oo weliba aan sii xooji karno waa magaalo biyo badan ku fadhida biyo haddii la yidhaaho dikhil wax dee biyo ka horeyn ma jiro biyahaana waa inaa laga shaqaysiiyo dee biyaha dhan baa u baahan nafaqo nafaqaday u baahan yihiin waa geed biyaha waxaa in- badiya amba xoojiya waa geedo waxaa la yidhaha afka gaaleed lagu yidhahna qayb boisonmo ma dibu dibu beeritaan dhanka geedaha haddii la galo waxaa weeyaan magaalo jawigeegu uu noqon karo labiiyo tobanka biloodba qabow uu noqon karo weyaan buur ma leedihiin buur lematiin buurleyna wallaahi dekhil maanta cookaar waxaa loo yidhiba dhagax madow oo buur ayaan de ku salaysannahay magaaladaasi waa magaalo buuraleya oo dixa a ugu waaweyn ee wadankana ay maraan weyaan haddii la taaban karo aan goobaca de ilaa toddobada dixood ee ugu waaweyneysa la yidhaha haddii ay tilmaamaan reer dhaqameenkeenu iyo dadka oday dhaqameedku ay tilmaamaanbaa ilaa saddex afar baa marta xilligaa waa meel biyaheegu ay aada u baaxad weyn yihiin oona dee geed beeritaan badan u baahan haddii geedkaa la beero oo aan ku dhaqaaqno dhalinta maanta isku dhiirigelinno xaafadii walba inay isxil saarto inay geed beerto waxa weeyaan waa magaalo la odhan karayo jawigeegu wadankoo dhan way way ka horeyn karaysaa waayo geedku intuu hoos inta mitiru sare u baxayo intuu hoosu baxayo inta mitiru sare u baxay buu xididkiisuna hoosu baxaa waayo waa magaalo xididkooga hadduu sidaa u socdana
kaasi waxa uu ahaa ismaaciil muuse jaamac oo ka mid ah dhallinyarada gobolka dakhila dalka jabuuti wuxuu u warramayey sagaal saciid faarax dhegeystayaal markan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaan idiin soo gudbinaynaa maxamuud mascade ayaa inala socodsiinaya
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee garoonka benabeyu ee magaalada madrid oo kulankii ugu xiisaha badnaa kulamadii waayahan la ciyaaray ciyaaraha champions leaga uu ka dhacay ayaa kooxda kubadda cagta ee chelsea oo lugtii hore saddex gool iyo hal gurigeeda lagaga soo badiyey waxay soo bandhigtay kubad aan hore loo arkin ciyaartoyda qadka dhexe weerarka iyo difaaca ayaa u muuqday kuwo aada isu fahamsan waxay cubka geliyeen kooxda kubadda cagta ee real madrid siddeetan daqiiqo ilaa ciyaartu ka gaaraysay iyagaa gacan sarreeyey oo weliba saddex gool ayay dhaliyeen waxa ina lugta hore la galeen usoo bixitaanka ciyaaraha semifinalka laakiin arrintaasi waxaa waxba kama jiraan kasoo qaaday ciyaaryahan rodrigo oo ciyaarta gadaal ka soo galay wiilka da-da yar ee reer brazil laakiin kubad la yaab leh oo ilaa iyo hadda dadka ciyaaraha ka fooloodahay falanqaynayaan ayaa waxaa u dhigay ciyaaryahan luka madrij oo qadka dhexe kubadda dhinaca sare ee cagta midig uu ku darbeeyey amaba uu ku baasay uu ciyaaryahan rodrigo shabaq la helay mucjisada uu baaskani lahaa ayaa ahayd in ciyaaryahan luka madrij uu dulmariyey xidigaha dhaadheer ee daafaca uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee chelsea oo weliba si dheeli tiran oo qiyaasan uu lugta ugu geliyey ciyaaryahan rodrigo oo isaguna dabamariyey golhayaha kooxda kubadda cagta ee chelsea goolkaasi ayaa rajadii kusoo celiyey kooxda kubadda cagta ee real madrid sagaashankii daqiiqo waxay labada kooxood isku mari waayeen isugeyn afar iyo afar laakiin ciyaaryahan karim bazima oo isagu saddexdii gool ee hore ka soo dheliyey kooxda kubadda cagta ee chelsea gurigooda ayaa haatan gool kale oo isaguna madax ah dabamariyey goolhayaha kooxda kubadda cagta ee chelsea mendi sidaasina real madrid ayaa ugu soo gudubtay ciyaaraha semifinalka ee horyaalka kooxaha qaaradda yurub ee champions league real madrid waxa ay foodeysgelin doonaan caawa ciddii soo badisa kooxaha kubadda cagta ee manchester city atletica madrid oo labadan kooxood lugtii hore waxaa soo guulaysatay kooxda kubadda cagta ee manchester city iyadoo markaasi caawa laisugu soo noqonayo guriga atletica madrid halka atletica madrid ay doonayso guuldaradii soo gaartay in ay guul ku badasho oo markaasina ay ciyaaraha semifinalka iyadoo aan magaalo kale u baqolin ay real madrid kula ciyaarto magaalada madrid dhinaca kale kooxaha kubadda cagta ee bayer munich iyo falareal ayaa dabcan waxaa dhex maray kulankii la yaabka ee habeenkii xalay ah kooxda kubadda cagta ee falareal oo lugtii hole soo guulaysatay ayaa haatan waxay ku ciyaaraysaa gegida allianc arena ee magaalada munich waxaa kooxda kubadda cagta ee bayer munich u suuro gashay gool inuu u dhaliyo ciyaaryahan lebandoski oo ka badbaaday caalamada guduudan in loo taago maadaama isagoo calaamada jaalaha haysta uu mar kale qalad galay laakiin garsoorihii ciyaarta dhexdhexaadinayay waa uu il duufay oo calaamada guduudan ma aanu sinin laakiin goolkaas waxaa laba daqiiqo ciyaartu markii ay ka dhimaneyd u soo guday kooxdiisa valarial ciyaaryahan samuel jukweza wiilka reer nigeria waxa uuna qoray taariikh cusub oo ah in guriga kooxda kubadda cagta ee bayer munich valarial oo ah koox ka soo jeeda magaalo aada u yar ay ku dubato sidaas inay ugu soo baxdo ciyaaraha semifinalka kooxda valarial oo laylinayo macalin una emre ayaana ciyaaraha semifinalka waxaay foodesgari doonaan kooxaha kubadda cagta ee liverpool iyo benfica oo iyaguna caawa kulmaya lugtii hore banfica saddex gool iyo hal ayaa gurigeeda laga soo badiyey liverpoolna waxay haatan ku ciyaaraysaa gegida anfield saadaashu waxay tahay in liverpool ay soo guulaysan doonto sikastoo tahaba ciddii soo guulaysata valerial ayaa ciyaaraha semifinalka ku sugaysa waagi dhegeystayaal guud ahaana xubintaana ciyaarinta ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe waa mascadde oo idila sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascadde dhegaystayaal markanna dhinacii qhasiidooyinka ee ramadaankan idkugu talagalnay ayaan mar kale ku laabanaynaa dhegeystayaal waxaan idin leenahay ramadaan wanaagsan oo meel kastoo aad joogtaan iyo xilli kasta ay idin tahayba waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka duurnimo ee dhallinyarada maanta mar kale aynu ku laabanno qhasiidooyinkaan idinkugu talagalnay ee ramadaanka
waa tahay qasiidadaasi nabamaanka halkaasina kaogudubna waxay gabagaboahayd idaacaddeenna duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo mar intaan hawada mar kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegay anigoo jamaal axmed cismaana nabadgelyo